وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان وإلى مدين وأرسلنا وحن أدرني إلى مدين غير مدين وحن أدرني أخاهم ورالكودا شعيبا شعيب أيان أدرني قال شعيب وحو يري يا قوم قلديدي اعبدوا الله ألا عابدا ما لكم إذن مسقنا من إله وح إله إله أو غيره أسرع أنهين قد جاءتكم وحا إذن تمد بينة حجة أيا إذن تمد من ربكم حق ربكين أيا إذن كتمد فأوفوا ضميسترا الكيلة باقة يوال ميزانا وزن كضميسترا ولا تبخسوا هالنسقامنين الناس ضدك هكالنسقامنين أشياءهم وحيابها أي وطان ولا تفسدوها فسهادنين في الأرض ذلك فسهادنين بعد إصلاحها وناجنت إذا كذب ذلكم أرهنك يا خير وناقبضا لكم بذيك إذين وناقبضا إن كنتم وهدئاتهن مؤمنين وحرمينيهم ولا تقعدوا هفريسنين بكل صراط ودكست هفريسنين توعدون حالة قودينيسان أو تسدون أذليحينيسان عن سبيل الله وضد الله أتكليحينيسان من آمن روح الرمي به الله وتبغون أذليحينيسان ها وضد عوجا قلوع واذكروا حصوصتا إذ وقت كنتم هيدين قليلا ضدير وفكثركم الله إذن بديي wanduruu u fiirsada kayfa siday kaana ahayd caaqibatu lmufsidiina kuwa fasaadka sameeya ciribtooda meeshii ay ku dambaysay u fiirsada wain kaana haddii ay ahaatay daa'ifatun koox kooxda oo minkum idinka idin ka mid a aamanuu kuwa rumeeyey biladii kii ursiltu la i diray bihi maaga la ila soo diray wa daa'ifatun kooxna lam yu'minuu ayan rumaynin fasbiruu sabra xataa yaxkuma allaahu ilaahay inta uu ka xukminayo baynanaa dhexdanada wahuwa alle khayruulxaakimiina kuwa wax xukmiya kan u khayr badan weeye waxaan ku soo jirnay qisaskii bacdu ambiyaa'ihi alla uu ka qisoonayey isla markaana ummadda muxamediyada la tusaalaynayey ee ambiyada lasoo diray cidda raacdo meesha ay ku dambaynayaan iyo wanaaggeeda iyo jazaha wanaagsani ay helayaan cidda ambiyada ka hor timaadee diidda khasaaraha iyo halaagga u dambeeya iyo meesha ay ku dambaynayaan nebiyullaahi shucayb iyo qoladiisii iyo loo diray ayuu halkani rabbi ka qisoonayaa nebiyullaahi shucayb reer madyan ayuu ahaayoo magaalada madyan ayuu deganaa qoladii deganeed ayuuna ka dhashay uu ka mid ahaa waxaana loo diray qoladaas reer madyan ah iyo qolo kale uusan ka dhalanin oo asxaabul ayka loo yaqaano qoladan reer madyan ayuu ka dhashay isagu qur'aanka reer madyan in loo diray nebiyullaahi shucayb marka uu sheegayo akhaahum buu ku sheegaa waa walaalkoodii wuu la dhashay wey waa isku qolaa loo jeedaa ama asxaabul ayka marka uu sheegayo akhaahum ma yidhaahdo sababkana waxa weeyaan labana uusan degenayn mana uusan ka dhalanin kama uusan guursanin shaqa iskuma leh waa qolo loo diray unbas marka walaalnimo ka dhexaysa ma ayaan jirin walaalnimo diinna iyagaaba diiday oo caasigaroobay qoladan ayuu ka dhashay oo reer madyana madyanna magaalo iyo waddan weeye waxaana loogu magacdaray ninkii dhisay magaaladaasi ninkii ugu horreeyey oo madyan la dhihi jiray ayaa loogu magacdaray qolada ayuuna ku abtirsadaa nebiyullaahi shucayb waxaa loo yaqaanaa khatiibulambiyaa ambiyada iyagoo wada fusaxo ahaay oo fasaaxada iyo hadalka sheegidiisa aad ay ugu dhibsahdaday yuu u sii daraa asagu oo aada fasiix uu usii ahaa sida uu u cabirayaa hadalka iyo sheegitaankiisa iyaa aada u sahlanaa marka nebiyullaahi shucayboo sidaa wax sheegitaanka rabbi ugu sahlay waxaan ugu tegi doonaa suuratu huud inay yidhaahdeen maa nafqahu kaiira mima taquulu waxa aad ku hadli maba fahmayno annaga oo maxaydan u fahmaynin danbayan ka lahayn wey faham kale meesha uma jeedaani way fahmayaan nebiyullaahi shucaybna cid la fahmi waayaba ma ahee ayagaan u jeedin waa caasigaraysan yihiin qoladii tawxiid iyo diin haddii uu gaarsiiyey xumaan iyo macsiyo gaar ahaaneedu ay ku jireen ayuu ka nahiyey macsiyadaana waxay ahayd dadkay dhici jireen oo waxay ku samayni jireen dad iska ganacsatay ahaayeen magaalooyinka ayay joogeen waxyaabihii dadka ay soo safriyaan oo ay keenaan ayaa waxay kaga iibin jireen baksi iyo nusqaamin oo wax haddii la beegabeegayana beegii ay ku soo iibsadeen ee caadiga ahaa uguma ayan beegaynin dadkee waxay ugu beegayeen mid ka yar isla markaana ay ku sheegayaan kii ay ku soo beegteen oo kale inuu yahay haddii wax la miisaamaya uu yahayna miisaankii iyo kiilihii laisla yaqaanay oo markii hore ayagu ay ku soo iibsadeen uguma ayan kiilaynaynin mid ka yar ayay ugu kiilaynayeen sidaa ayayna dadka ku dhacayeen arrinkaa ayuu ka nahiyey nebiyullaahi shucayb oo wuxuu ku yidhi xoolaha dadka ha ka nusqaaminina oo khayaanadaa joojiya xoolaha si fiican owfulkayla walmiisaan miisaanka iyo beegga labadaba dhammaystiroo oofi ha ka nusqaaminina ha dhicina dadka waayahay weliba suuratu huudi wuxuu ku sheegay baqiyat ullaahi khayrun lakum in kuntum mu'miniin marka aad dadka u oofi dariiq bay ahaayeen laba wadoo jire labadaba dadka waa way u dhex fadhiisan jireen wayna fasaahadin jireen waddooyinka adduunyada ee caadiga ahee la yaqaanee dadka ay ku safradaan intay dadka u dhex fadhiistaan ayay u goodin jireen waxyaabahay ugu goodinayeenna waxaa ka mid a nebiyullaahi shucayb in la raaco iyo in la rumeeyo ayay dadka u diidi jireen waxay dhihi jireen shucayb haddii aad raacdaan iska eegahe waxa idinku dhaco waxaa kale xoolaha dadka ay wataanna waa ka dhici jireen laba wadoo la fadhiisto weeye markaa waddadan macnawiga ahee diiniga ahee shucayb in la rumeeyo waddadaa alla la qaado taa way u dhex fadhiisan jireen oo shucayb ayay dadka u diidi jireen waana u goodin jireen waddadan adduunyada ee caadigana way u dhex fadhiisan jireen oo dadka ay dhici jireen labadaa arrimoodba wuu ka nahiyey oo waddadana ha dhex fadhiisanina tan adduunyada iyo tan aakhira midnaba dadka iyo allahooda isu daaya arrinkaa ayuu u sheegay kadibna wuxuu u sheegay haddii aad sidaa diidaan oo qaar mu'miniin iyo qaar caasigaroobe aad noqotaan ilaah waana kala xukminaya cidda caasigarowda rabbi wuu halaagi cidda mu'miniinta ena rabbi wuu badbaadini arrinkaa ayuu u sheegay jawaabtoodana waa arki doonaa wailaa madyana wa arsalnaa ilaa madyana reer madyan waxaan u dirnay akhaahum walaalkooda ayaan u dirnay shucayban shucayb ayaan u dirnay qaala shucayb wuxuu yidhi yaa qawmi qoladaydiiya yucbudullaha alla caabuda maa lakum idinma sugna min ilaahin wax ilaaha ilaaha oo gayruhu asaga aan ahayn qad jaa'atkum waxaa idin timid bayinatun xujacad adilla cadcad baan idin keenay min rabbikum xagga rabbigiinna ayay idinkaga timid fa awfuu dhammaystira alkayla waxyaabaha la beego dhammaystira walmiisaana waxa la wasne miisaanka la saarana dhammaystira walaa tabkhasuu ha baksinina ha nusqaaminina annaasa dadka ha ka nusqaaminina ashyaa'ahum waxyaabahooda walaa tufsiduu ha fasahaadinina fi lardi dhulka ha fasahaadinina bacda islaaxiha wanaajinteeda kadib ilaah dhulka waa islaaxiyey ambiyuu u soo diray kutub buu u soo dejiyey dadka allahooda ayuu baray islaax buu sidaas uga dhigay dhulka rabbi idinku ha fasahadinin oo caasinimo iyo ilaah in laga goostaa ha ku fasahadinin daalikum awaamirtaan idin sheegay inaad qaadataan ayaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan in kuntum waa haddii aad tihiin mu'miniina mu'miniin haddii aad tihiin walaa taqcuduu ha fadhiisanina bikulli siraatin waddo kasta mid adduunye iyo mid aakhira midnaba ha fadhiisanina tuuciduuna xaalaad dadka u goodinaysaanoo watasuduuna aad ka leexinaysaan can sabiilillaahi waddada alle man ruuxii aamana rumayni lahaa bihi alla rumayni lahaa aad ka leexinaysaan oo watabquunaha aad la raadinaysaan waddada ciwajan qalloocoo dadka waxaad ugu fasiraysaan waxaan lagu dhaqmi karin inay tahay wadkuruu xusuusta id kuntum qaliilan qola yar baad ahaydeen oo dad ahaan waad u yareedeen oo langaab baad ahaydeen duunye ahaanna waad u yareedeen oo noloshaa ciriidi idinku ahayd labadaba rabbi waa idin waasiciyey id wakti kuntumaad ahaydeen qaliilan kuwa yar fakaharakum alla wuu idin badiyey xoolahana wuu idin badiyey idinkana waa idin badiyey badintaa uu idin badiyey waxaa ka mid ah taswiijka uu idin sahlay rabbi iyo guurka guurkiiuu idin waasiciyey oo dhowr naagood in la guursado waxyaabaha badida keenayay ka mid tahay wanduruu bal u fiirsada kayfa siday kaana ahayd caaqibatu lmufsidiina kuwa fasaadka sameeyey ciribtooda meeshay u dambaysay bal u fiirsada qolooyinkii aan soo marray wain kaana haddii ay ahaatee daa'ifatun koox kooxda oo minkum idinka idinka mid a reer madyan aamanuu kuwa mu'miniin noqday oo rumeeyey biladii kii rumeeyey ursiltu ila soo diray bihi maaga wa daa'ifatun qolana lam yu'minuu ayan rumaynin fasbiruu iska sabra xataa yaatiya xataa yaxkuma allahu ilaah uu kala xukmo baynanaa dhexdanada inta uu rabbi ka kala xukminayo wa huwa alle khayruulxaakimiin kuwa wax xukmiyaa kan u xugum caadilsan weeyaan oo ugu cadaalad fiican qaala almala'u qoladii madaxda ahayd waxay yidhaahdeen aladiina mala'ii istakbaruu iskibriyey min qowmihi shucayb qoladii xaal ay yihiin lanukhrijannaka shucaybo waan ku saaraynaa yaa shucaybu shucaybo adiga iyo waladiina qoladii aamanuu rumeeyey macaka macaga rumeeyey min qaryatinaa magaaladannadaan kaa saarayna ow latacuudunna ama waad ku noqonaysaan fii millatinaa dhaqankanagii iyo diintanadii ayaad ku noqonaysaan qaala shucayb wuxuu yidhi awalow kunnaa kaarihiin an nacuudu ma ku noqonaynaa walow kunnaa xataa haddii aan nahay kaarihiina kuwa nacayo qad iftaraynaa waan been abuurannay cala allaahi ilaah dushii kadiban been ayaan ku abuurannay in cudnaa haddiiba aan ku noqonno fii millatikum dhaqankiinni xumaa bacda id najaana allaahu alla marka uu naga badbaadiyey minhaa dhaqankaa xun marka uu naga badbaadiyey kadib haddii aan ku noqonno wamaa yakuunu ahaani maayo lanaa annaga mid uu noo sugnaaday an nacuuda inaan noqonno fiihaa dhaqankaa xun ilaa an yashaa allaahu alla inuu doono mooye rabbunaa rabbigeenna ah wasica wuxuu u waasic noqday rabbunaa rabbigeenna kulla shayin wax kasta ayuu u waasic noqday cilman min jihati ogaansho cala allaahi ilaah dushii ayaan tawakalnaa tala saarannay rabbanaa rabbigeennow iftax xukmi baynanaa annaga iyo wa bayna qowminaa qowmkanaga dhexdannada bilxaqi xaq ku xukmi wa anta adiga khayrulfaatixiina kuwa wax xukmiyaa kan u khayr badan ee ugu caadilsan ayaa tahaye nebiyullaahi shucayb qoladii hadduu sidaa u waaniyey xaqna u sheegay qoladii jawaab xun in la bixiya ugu hormari jirtay ambiyadana weligood la dagaalami jiray ayaa jawaabtii xun jawaabtii xunayd ku degdegay bixiyeyna qoladaasi waa mala meel badanna waa ku soo marray qoladii mala ahayd oo qolada madaxda iyo maalqabeynka ah ayaa waxay yidhaahdeen oy ku jawaabeen shucaybow dhegayso nala deganaan maysid adiga kowdheh wax alla waxa adiga ku rumeeyey oo idin tarxiilayna waddanka annaga iyo magaalada iyo meesha aan degannahay waa idinka eryeynaa nala joogi maysaan ama diintannadii baad ku soo noqonaysaan oo aslaamtii iyo geedihii iyo abka soo gaarkii ayaan isla caabudaynaa waxyaabahaasaad ku soo noqonaysaan haddaayan ahayn waddanka waa idinka eryeyn nabiyullaahi shucayb wuxuu u sheegay saddex arrimood wuxuu yidhi oo kaale haddaan bannacayno aanan doonaynin ma nagu khasbaysaan inaan ku noqonno diintii taa waa mid tan labaad ee nabiyullaahi shucayb uu u sheegay waxa weeyaan diintiinni inaan ku noqonno iftiro weeye ilaah oon ku been abuuranno oo muxuu ahaa markuu weliba ilaahna badbaadiyey oo been abuuradkii iyo xumaantii uu naga badbaadiyey kadib been abuurad alla inaan ugu noqonno ayay noqoni taana dhici mayso arrin labaad weeye arrin saddexaadna niyo ahaan iyo qalbi ahaan marka la eego weligan ku noqon mayno mana doonayno ilaahba dee fasaad inuu nala garto lama arrinka mashiicada rabbi buu ku xiran yahaye meeshuu rabbi na mariyo ayaan maraynaaye mashiica allaba inay ku tacalluqdo inaan fasahaadna waa meesheeda laakiin niyo ahaana xataa weligan u dooni mayno inaan ku noqonno mana yeelayno arrinkaasi ayuu nabiyullaahi shucayb u sheegay kadibna jawaab damboy bixin doonaan aan arki doonaa qaala almala'u qoladii madaxda ahayd ashraaftii waxay yidhaahdeen aladiina ashraaftii istakbaruu iskibriyey min qowmihi shucayb qoladii xaal ay ka mid yihiin lanukhrijannaka shucaybow waan ku bixinayn yaa shucaybu shucaybow iyo waladiina qoladii aamanuu rumeeyey macaka adiga macaga rumeeyey ayaan bixinayn min qaryatinaa waddankanagaan ka bixinayn ow latacuudunna ama waad noqonaysaan fii millatinaa diintanadii ayaad ku noqonaysaan oo waayahay cawdku waxaa la yidhaahdaa shay laga soo tagoo dib loogu noqdo nabiyullaahi shucayma ladiin buu ahaa markii hore maya ladiin ma uusan ahayn shaqana kuma uusan lahayne latacuudunna waxay u jeedaan annaga asnaamtaan caabudi jirnay adiguna nagama aadan nahayin jirine waad iska aamusnay sidaa waa inaad ku soo noqotaa cala alaqal waa inaad faraha naga qaaddaa annaguna asnaamtii aan caabudnaa dhaqankii nooca ahaa waa inaan ku noqonnaa sidaa ayay u jeedaan ee shucaybaa asnaam nala caabudi jiray uga jeedaan ow latacuudunna walle waad noqoni fii millatinaa dhaqankaannagii ayaad ku noqoni qaala shucayb wuxuu yidhi awalow kunnaa xataa haddii aan nahay kaarihiina kuwa nacaya sidaasi miyaan diintiinni ku noqonayn qad iftaraynaa waan been abuurannay qad iftaraynaa waan abuurannay cala allaahi ilaah dushii kadiban been ayaan ku abuurannay in cudnaa haddii aan noqonno fii millatikum dhaqankiinni haddii aan ku noqonno bacda id najaana allaahu alla marka uuna badbaadiyey kadib minhaa dhaqankaa xun uu naga badbaadiyey kadib wamaa yakuunu dhici mayso lanaa annaga mid uu noo sugan yahay an nacuuda inaan noqonno fiihaa dhaqankii xumaa inaan ku noqonno taa dhici mayso ilaa an yashaa allaahu alla inuu doono mooye rabbunaa rabbigana ah wasica wuu u waasic noqday rabbunaa rabbigeenna kulla shayin wax kasta ayuu u waasic noqday cilman min jihati ogaansha wuxuusan ogeyn lama arko cala allahi ilaah dushii ayaan tawakalnaa tala saaranay rabbanaa rabbigeennaw iftax xukmi fataxa oo bimacnaa xakama loo isticmaalaa carabtu way isticmaali jirtay wakhaasatan tamiimiyiin qoladaasaa u badnayd iftax xukmi baynanaa annaga iyo wa bayna qowmina qoladanada dhexdooda bilxaqi xaqu xukmi wa anta adiguna khayrulfaatixiina kuwa wax xukmiya kan u khayr badan ayaa tahay wa qaala almala'u qoladii ashraafta aha waxay yidhahdeen aladiina mala'ii kafaruu gaaloobay min qowmihi shucayb qoladii xal ay ka mid yihiin lain ittabactum haddii aad raacdaan shucayban shucayb haddii aad raacdaan innakum idinka idan wakhtigaa shucayb aad raacdeen la khaasiruuna kuwa khasaaraya ayaa tihin fa akhadathum waxaa qabatay qoladii alrajfatu gariir iyo dhulkoo la gariiday fa asbaxuu waxay noqdeen jaasimiina kuwa caloosha u jiifa fii daarihim guryahooda dhexdooda caloosha u jiifa ayay noqdeen aladiina wixii kadabuu shucayban shucayb beeniyey kaan lam yaqnow inayan nagaanin baabad moodaa fiiha magaalada inayan ku nagaanin aladiina qoladii kadabuu shucayban shucayb beeniyey kaanuu waxay ahaadeen hum ayagu alkhaasiriina kuwa khasaaray iyagaa noqday fatawallaa shucayb wuu jeedsaday canhum qoladii la halaagay ayuu ka jeedsaday wa qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qoladaydiyey laqad ablaqtukum waan idiin soo gaarsiiyey risaalaati rabbii rabbigay risaaladiisa ayaan idiin soo gaarsiiyey wanasaxtu waan idiin khayr miiray lakum idinka fa kayfa sidee baan aasaa ugu murugoonay calaa qowmin qolada oo kaafiriina gaaloobay qoladii nabiyullaahi shucayb calayhi wa calaa nabiyina asalaatu wasalaam hadduu sidaa u sheegay dhaqankoodaa xun weligii inuusan ku noqonayninna uu u sheegay waxay jawaab ka dhigeen ayagii inay isu dardaarmaan oo ay is yidhaahdaan weliba qoladii madaxda ahayd ayaa qoladii minjaha ahayd ee loo telinaya waxay ku yidhaahdeen shucayb haddii aad raacdaan aakhre iyo adduunba waa khasaaraysaan waayo shucayb talada u wadaa talo wanaagsan ma aha inayan wanaagsaneen calaamad iyo daliil waxa u ah marka horeba madaxdiinni inaad ka xarig furataan asna aad ku xirantaan taasuu ku talinaya taasina waxay keeni dee inaan idinla dagaalanno o idin layno ila waa idinka xoog badannahay marka waa khasaaraysaan meesha uu ku talinayaana waxaa ka mid a aalihadii in laga xarig furto aalihadii laftooda waa idiin caroonayaan inkaara idinku dhici oo habaar iyo lugooya idinku dhici marka weligiin faa'iide heli maysaan shucayb warkii haddaad yeeshaan sidaa ayay ku yidhaahdeen oo qolooyinkii ka hooseeyey ayay sidaa u sheegeen uguna goodiyeen ilaah ayaa u jawaabay wuxuuna ugu jawaabay rabbi subxaanahu wa tacaala qoladii wax iimaan ah markii laga rajeen waayey dhulka inuu la gariiriyey hadduu la gariiriyey waa baabi'iyey qoladii shucayb raacday oo keli ayaa badbaaday alla ilaahay qoladii shucayb ka hor timi qoladii lugooyada wadayna war ka dhagaysatay qoladaasaa khasaartuu yidhi rabbi subxaanahu wa tacaala qoladii haddii la halaagay nebiyullaahi shucayb waagii markuu beryey oo qoladii oo halaagay oo caloosha u wada jiifa soo kor joogsaday ayuu isaga dhaqaajiyey markaasaa iyagoo mayde wuxuu ku yidhi in badan ayaan idinla teliyey risaalada rabbi ayaan idiin soo gaarsiiyey waa idiin naseexeeyey waan idiin khayr miiray wax kastoo ku badbaadi lahaydeen ayaan idiin sheegay hee kaafiriin baad noqoteen mar haddaad kaafiriin noqoteen oo ilaah aad ka xarig furateen kaafir inaan u murugoodo weliga dhici mayso ma idin murgayo dan idinkama lihi tol isuma nihin shaqo iskuma lihi halaagsama wax danoon idinkala yahayna lama arko sidaa ayuu u sheegay waka wa qaala almala'u qoladii madaxda ahayd waxay yidhaahdeen aladiina mala'ii kafaruu gaaloobay min qowmihi shucayb qoladiisa xal ay ka mid yihiin lain ittabactum wallaahiy lain ittabactum haddii aad raacdaan shucayban shucayb haddii aad raacdaan innakum idinka idan wakhtigaa shucayb aad raacdeen la khaasiruuna adduunya iyo aakharaba waa khasaaraysa adduunyana annagaa idin laynayn aakharana he shucayb waxa uu ku talinaya wax wanaagsan ma aha hal ilaah la caabudo talinaya faakhadathm qoladii waxaa qabatay alrajfatu dhulgariir ayaa qabtay fa asbaxuu waxay noqdeen jaasimiina kuwa caloosha u jiifa fii daarihim guryahooda dhexdooda caloosha u jiifa aladiina wixii kadabuu beeniyey shucayban shucayb beeniyey kaan lam yaqnow haniya bilmakaani makaankuu ku nagaaday oo joogay weeye macnaha yaqnow macnaheeda qur'aankana meelo badan ayuu isticmaalayo wazayanat wadanna ahluha anahum qaadiruuna calayha ataaha amrunaa leylan aw nahaaran fajacalnahaa xasiidan kaan lam tagna kaan lam tamkuth waaye inayan nagaanin oo ayan joogin ba yaad u malaysaa marka kaan lam yaqnow inayan joogin baabad moodaa fiiha magaalada weligoodba inay magaalada dhex joogin oo kale ay noqdeen waa halaagsameen wey macnihi kaantana muwaqafatu min athaqiilati kaanahum waxaad moodaa lam yaqnow inayan ku nagaanin fiiha magaalada dhexdeeda aladiina wixii kadabuu shucayban shucayb beeniyey kaanuu waxay ahaayeen hum ayagu alkhaasiriina kuwa khasaaray khasaare meeshay u wadeen kuwa uusan dhicine ayagu ku dhacay waa qoladii shucayb beeniseeye fatawallaa shucayb wuu jeedsaday canhum qoladii ayuu ka jeedsaday wa qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qoladaydii laqad ablaqtukum waxaan idiin soo gaarsiiyey risaalaati rabbii rabbigay risaaladiisii ayaan idiin soo gaarsiiyey iyo diintiisii wanasaxtu gaarsiin keli arrinku ma ahaynee nasaxtu waan kheermiiray oo qaab kasta ood ku qaadan kartaan ayaan idinkugu sheegay lakum idinka fa kayfa sidee baan aasaa ugu murugoone calaa qowmin qolada oo kaafiriina gaaloobay wamaa arsalnaa ma aanan dirin fii qaryatin magaalo min nebiyin wax nabi ee ma aanan u dirin ilaa akhadnaa waan qaadi jirnay waan qaban jirnay ahlahaa dadkeeda waxaan ku qaban jirnay bilba'saa'i faqri daran iyo wadaraa'i cuduraan ku qaban jirnay lacallahum inay yadaracuuna khushuucaan darteeda uma badelnaa waan bedeli jirnay makaana sayi'ati xumaanta meesheeda alxasanata wanaag ayaan ugu bedeli jirnay xataa cafow ilaa ay ka bataan oo waqaaluu ay ka yidhaahdaan qad massa waxaa taabtay aabaa'anaa aabbayaashanada addaraa'u dhibaato iyo wasaraa'u wanaag labadaba ugu taabtay fa akhadnaahum waan qaban jirnay baktatan sikeedaan u qaban jirnay walxaal hum ayagoon laa yashcuruuna aan garanaynin oon dareensanayn ilaah subxaanahu wa tacaala qisaskii ambiyadu waday dhexda wuxuu u gelinayaa sunno rabbi uu leeyahay oo caadaba ah sunnadaasi waxa weeye qole haddii ay caasigaroobaan adduunyada kolba qaab in loogu rogo mar dhibaato iyo waxaa la gelinayaa shidda jiri hadday ahaan lahayd faqri haddii uu ahaan lahaa colaad hadday ahaan lahayd qax iyo dhibaato iyo khoof haddii uu ahaan lahaa dhibaataan la gelin marna wanaag ayaa loogu bedeli sababkana waxa weeyaan iyo xikmada ku jirto qoladan isbeddelka adduunyada inay ku waana qaataan oy wax ku fahmaan ayaa la doonayaayo dhibaatada marka ay ku dhacdo inay isgartaan dhibaatadaa sabab inay u ahaayeen oo caasinimadooda inay keentay isla markaana dhibaatadan haddeer ku dhacaysa tan aakhare inay ka weyn tahay inay gartaan wanaag marka loogu bedelayaana inay wanaaggaa ku shukriyaan wanaagga aakharana uu kasii fiican yahay inay ku gartaan ayaa la doonayaa taa haddii ay diidaanna istidraaj wax la yidhahdaa lagu samaynayey waa sabsab ayaa lagu samaynayey iyagoo macaansanaya oo adduunyadaa isku halmaamay si loo halaago arrinkaa ayuu rabbi noo caddaynayaa sidaa un bayna dadku samayni jireen oo dhibaato haddii ay ku dhacdo meeshii ay ku waana qaadan lahaayeen wanaag haddii loo bedelo meeshii ay ku shukrin lahaayeen ayaa waxay dhihi jireen adduunyada caadadeedii weeye tani aabbayaashii iyo awowyadiiba sidanu bay ahaan jireeno qad massa aabaa'ana asaraa'u waadaraa'u addaraa'u waasaraa'u dhibaato iyo xumaan labadaba adduunyada way soo mari jirtay waa wax iska caadi ah wax dan kale laga leeyahay ama xikmad ay ku jirtaa ma aha sida ayay u fahmi jireen ayagoon dareensaneen ayaana la qaban jirin waka wamaa arsalnaa ma anan dirin fii qaryatin magaalo dhexdeeda min nebiyin wax nabi ee kuma anan dirin ilaa akhadnaa waan qaban jirnay ahlahaa ehelkeeda waxaan ku qaban jirnay bilba'saa'i cuduro iyo wadaraa'i faqri ama bilba'saa'i faqri iyo wadaraa'i cuduro lacallahum inay yadaracuuna khushuucaan oy alle u soo noqdaan darteedaan ugu qaban jirnay yatadaracuuna ta'diibaa daad loo bedelay labadii daad ayaa laisku idqaamiyay yadaracuun uma bedelnaa waan bedeli jirnay makaana sayi'ati xumaanta meesheedaan alxasanata wanaag ugu bedeli jirnay xataa cafow ilaa ay ka bataan yacni guurkay badinayaan isdhaliday badinayaan aafaadko dhanna waa laga qabanayaayo cudurro laayo iyo zilzaal iyo dhulgariir iyo islaayid iyo waxaasoo idin ayan ka joojin jireen waa badan jireen mar xataa cafow oo waqaalu ay yidhaahdaan markaa qad massa waxaa taabtay aabaa'anaa aabbayaashanadii addaraa'u dhibaato iyo wasaraa'u wanaag labadaba wuu taaban jiray yacni waa caado ilaa ay yidhaahdaano tasaruf rabbi iyo rabbi inuu gedgedinaya arrinkan umaba ayaan qaadan jirine adduunyada waxay wadata unbay la ahayd fa akhadnaahum marka ayaan qaban jirnay baktatan xaal ay tahay kidha qabashadaasi wahum ayagoo laa yashcuruuna aan dareensanayn walow anna ahla alquraa magaalooyinka dadkooda aamanuu haddii ay rumayn lahaayeen oo wattaqow ay is ilaalin lahaayeen lafataxnaa waan furi lahayn calayhim dushooda barakaatin barakooyin ayaan u furi lahayn min asamaa'i xagga sare iyo waalardi dhulkaba waan uga furi lahayn walaakin kadabuu way beeniyeenoo fa akhadnaahum waan qabannay bimaa shay sababkii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwii shaqaysa ayaan ku qabannay ilaah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala bani aadamkaa haddii allahooda ay ku xirmi lahaayeen oo ay shukrin lahaayeen oo mu'miniin inta ay noqdaan haddana xumaan oo dhan iyo dembi ay iska ilaalin lahaayeen xaggannaga waxaa laga heli lahaa cir iyo dhulba barakaadkooda inaan u furi lahayn adduunyoo idil barwaaqay ku dhaafi lahaayeen cirka roobab aan dhibaatana keenaynin kalena go'aynin ayaan siini lahayn ee dhulkana nabaadkoo dhan ayaan uga soo saari lahayn iyo waxa loo baahan yahay dhibaato weligood ma ayaan arkin oo haddii laba arrimood ay isku dari lahaayeen iimaan iyo taqwa inay mu'miniin noqdaan haddana xumaan ay iska ilaaliyaan taa ma ayan yeelinee dhibaatay ku bedeleenoo waa caasigaroobeen caasigarowgii ayaa wuxuu keenay halaagye inay yimaadaan halaagaas afraad ha ku dhaco ama si caamee ha u dhaco abaara isdil colaad dhibaata adduunyada aakhiradana aakhiradana lagu cadaabo waka walow anna ahla alquraa magaalooyinka dadkooda aamanuu haddii ay rumayn lahaayeen oo wattaqow ay is-ilaalin lahaayeen lafataxnaa waan furi lahayn calayhim dushooda barakaatin barakooyin ayaan u furi lahayn min asamaa'i xagga sare ayaan barakooyin uga furi lahayn uga furi lahayn oo roob khayraad oo barakaysan ayaan u daysiin lahayn wal ardi dhulkaan barakooyin uga furi lahayn oo nabaat iyo waxaan u soo saari lahayn waxay u baahan yihiin walaakin kadabuu way beeniyeen mar haddii ay beeniyeen fa akhadnaahum waan qabannay bimaa shay sababkii ayaan ku qabannay kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwii shaqaystay xumaantii ay shaqaysteen aan ku qabannay afa aamina miyay ka aamin noqdeen ahlulquraa magaalooyinka dadkooda an yaatiyahum inuu u yimaado ba'sunaa dhibaatadannada inay u timaado bayaatan ayagoo baryogalay walxaal hum ayagu naa'imuuna ay hurdayaan awa aamina miyay ka aamin noqdeen ahlulquraa magaalooyinka dadkooda an yaatiyahum inuu u yimaado ba'sunaa dhibaatadannada inay u timaado duxan wakhti barqina walxaal hum ayagoo yalcabuuna ciyaarayo afa aaminuu miyay ka aamin noqdeen makrallaahi ilaah qabashadii falaa ya'manuu kama aamin noqdo makrallaahi alla qabashadii ila alqowmu qolo unbaa ka aamin noqdaa qoladii alkhaasiruuna khasaaray ilaah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala bani aadamkan caasigaroobaya adduunye beled iyo baadiye midkay doonaanba ha joogaani marka ay caasigaroobayaan talow ma ka aamin noqdeen alla hal habeen un halaag inuu ku soo dejiyo iyagoo iska baryagalay oo nabadgelye u seexday oo dhibaata idinku dhiciba aan ku talagalsanayn hal mar halaag in lagu soo dejiyo taa miyay ka aamin noqdeen maye waa beri iyo maalinba in la halaago miyay ka aamin noqdeen alla leeyahay haddii ay ka aamin noqdeen waa khaldan yihiin sideedana waxaa jira makriga alle iyo qabashada alle waxaa ka aamin noqdaa oo keliya cid alle adduunye iyo aakharaba khasaaro ula doonay cidda khasaaro lala doonay iyo adduunye inay ku khasaarto aakharana ku khasaarto lala doonay ciddaa oo keliya ayaa aamin noqoni oo ruuxa mu'minka ee waxaa lagu yaqaanaa bayna alrajaa waalkhoof ayuu ku sugan yahay adduunye inta uu joogo cabsi iyo iyo raja labadaa arrimood ayaa laba baal oo kale u ah isla markaana ku cibaadaysanayaa kuna duulay wuxuu rajaynayaa dembi dhaaf rabbi raxmadda rabbi meel wanaagsan inuu tegi doono khaatumada inay u fiicnaan doonto acmaashiisa in laga aqbalay janno inay u dambayso wuxuu ka cabsanayaa acmaashiisa inaan laga aqbalin khaatumada inay ka xumaani doonto isagoo dembi ku jira in la qaban doono dhibashadiiba u imaani doonto meel xun inuu ku dambaynayo arrimahaasi ayuu ka baqayaayoo qabashada rabbi ayuu ka cabsani naxariista rabbina wuu rajayni mu'minka sidaa ayaa lagu yaqaanaa labadaa arrimood mid ka mid a ruuxii rajaxo khaasir weeyaan waxa uu khasaaray hadduu aaminnimo un keli a dareemo ruuxa uu is yidhaahdo adiga waad fiican tahay ee janno meelaan ahayn oo kuu taallaba lama arko janno unbaad iska gelay hadduu yidhaahdo khaasir weeye ninka waa ninka aayadda ay ka hadli dhanka kale waxaa lamid ah adigu ilaah maba ku naxariisanaye khalaas weeye xumaantii aad samaysaad og tahay naar meelaan ahayn lagu geyni maayo haddii aad haddii aad istiraahdaana khaasir weeye ruuxa asna waa khasaaray labada jaanib oo quusi ah raxmadda rabbi laga quusto ama makriga alle laga aamin noqdo labadaba khasaaro weeyaane wasadka weeye mu'miniinta waxa lagu yaqaano bayna alrajaa waalkhawfi inuu ku socdo arrinka ayuu rabbi noo caddaynaya waka afa aamina miyay ka aamin noqdeen ahlulquraa magaalooyinka dadkooda an yaatiyahum inuu u yimaado ba'sunaa cadaabkannaga inuu u yimaado iyo dhibaatadannada bayaatan wakta bayaatin baryagal waktigii inuu u yimaado ayagoo baryagalay walxaal hum ayagoo naa'imuuna hurday awa amina miyay ka aamin noqdeen ahlulquraa magaalooyinka dadkooda an yaatiyahum inuu u yimaado ba'sunaa dhibaatadanada inay u timaado duxan wakta duxan barqin waktigii walxaal hum ayagoo yalcabuuna iska ciyaarayo macsiyadoodii iyo xumaantoodii ku dhex jiro afa aaminuu miyay ka aamin noqdeen makrallaahi ilaah qabashadii miyay ka aamin noqdeen makriga asluqaha waxaa la yidhaahdaa ruuxa meel uusan malaynaynin dhibaato inaad oga keento meel uusan islahayn meeshaan ay dhibaato kaaga dhici doonto inaad dhibaato ka gaarsiiso ayaa waxaa loo yaqaanaa makri ruuxa bani aadamka hadduu caasigaroobo dhan uusan malaynayninuu dhibaatada ay uga imaanayo ilaah kaga ridaya sidaa ayaana makri loogu magacaabaya makriga alle miyuu ka aamin miyay ka aamin noqdeen falaa ya'manu kama aamin noqdo makrallaahi ilaah makrigii ila alqowmu qola mooye alkhaasiruuna khasaaray awalam yahdi miyuusan hanuuninaynin liladiina qoladii yarihuuna dhexlayay alarda dhulka min bacdi ahlihaa dadkeeda kadib dhaxlay allow nashaa'u haddii aan doonno asabnaahum inaan ku ridayno ku asiibayno bidunuubihim dembigooda inaan ku asiibayno wanadbacu waan daboolaynaa calaa quluubihim qalbigoodaan daboolaynaayo fahum ayagu laa yasmacuuna waxba maqli maayaan ilaah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala makriga in laga aamin noqdaa munaasib ayaan ahayn bal in mar walba laga welwalaa ay munaasibka tahay waxaa ka mida dadkii hore dhibaatadii ku dhacday in lagugu rido lagu halaago adigoo dembi ku jiro maya qalbigaba in lagaa daboolo oo si kasta haddii diin laguu sheego lagu wacdiyo oo wanaag laguu sheego qalbigaagaba uusan damqaynin damba aadan ka lahayn haddii lagu wacdiyo iyo haddii hees laguu shido waa kugu isku mid maba dareemaysa arrinkaasi wuxuu calaamad u yahay qalbiga dabool inuu kaa saaran yahay wanaagna aan lagugu talagelin taa inaan ku samayno miyayan ka baqaynin dadku miyayaan arrinkaasi yuusan hanuuninaynin oo intay ku cibro qaataan ku waana qaataan allahooda inay u noqdaan qalbigooda u dabco taa miyayaan keenaynin rabbi arrinkaasu caddaynaya awalam yahdii ficligaa mudaaric faacilkii allow nashaa'u masderkaasaa laga soo xariiraya awalam yahdii miyuusan hanuuninaynin miyuusan u caqli celinaynin ee wax uusan tusinaynin liladiina qoladii yarihuuna dhexlayay alarda dhulka dhexlayay min bacdi ahliha min bacdi ihlaaki ahliha ehelkeeda halaagii kadib allow nashaa'u asabnaahum bidunuubihim dadka haddeer joogo dhulkan ay ku dhaqan yihiin dad bay ka dhaxleen dad baa ku dhaqnaan jiray intaasoo qarni ahaa dadkii waa laga halaagay waa ka tageen adduunyadii aakharay yay u guureen annagaa joognaayoo dhaxallay mar haddii aan dhaxallay waxaa la doonayaa dadkii hore inaan ku cibro qaadanno kuwaana qaadanno wixii xumaan samaynaya meeshii ay ku hoydeen iyo xumaanteedii inaan fahanno waddadoodina aanan qaadinayn ka tooba keenno ka leexanno ciddii wanaag samaynaysa inay waddadooda aan qaadnoon ku dayanno arrinka la doonayo weye arrinka alle uu leeyahay subxaanahu wa tacaala inay ku hanuunaan ayaa fiicnaan laheedna taa weye oo inay wax ku gartaan oy caqli ku qaataan dadkii dhulka ay ka dhaxleen ee hortooda la halaagay meeshii ay mareen iyo wixii u dambeeyey inay ku waana qaataan ayaa ku habboon arrinka uu leeyahay taa weye rabbi awalam yahdi miyuusan hanuuninaynin u caqli celinaynin liladiina qoladii yarihuuna dhexlayay alarda dhulka min bacdi ahlihaa dadkeedii kadib ayaga dhaxlay allow nashaa'u annagu haddii aan doonno asabnaahum qoladaa inaan asiibayno balaaye ku ridayno bidunuubihim bisababi dunuubihim dembigooda sababkiina aan u asiibayno wanadbacu waan daboolaynaa calaa quluubihim qalbigoodaan daboolaynaa mar haddii qalbiga laga daboolana fahum ayagu laa yasmacuuna wax loo sheegaba maqli maayaan tilka taa alquraa ee magaalooyinka naqusu waa ka sheekaynaynaa calayka dushaadaan oga sheekaynayn min ambaa'ihaa wararkeeda ka wax wallaahi laqad jaa'atum waxaa u timid qoladaa rusuluhum rusushooda bilbayinaati xujooyin cadcad ola yimid famaa kaanuu maba ayan noqonin liyu'minuu kuwa rumeeyo bimaa wixii kadabuu ay beeniyeen min qablu hadda ka hor kadaalika qoladaa qalbiga sida looga daboolay si lamida ayuu yadmacu llahu alla u daboolay calaa quluubi alkaafiriina waxa gaaloobay qalbigoodu dabooli ilah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala ambiyadii uu ka soo qiseeyey ayuu ishaarayaa nebiyullaahi nuux ka soo bilow ilaa shucayb baa u dembeeyey ambiyadaa aan kaaga soo qisooday iyo rusushaa warkooda aan kuu soo sheegay qoladii loo diray wararkii adduunyada soo maray qisooyinkoodii qaar ka mida weeye waxaan kuu sheegay waayahay qolooyinkaa in la halaago waxaa keenay rusul ayaa loo diray diin ayaa loo soo dejiyey u dambaysadiina waa la halaagay in la halaaga waxaa keenay waxaa keenay adila u timid diin ayaa loo caddeeyey diintii bay diideen sabab kaloo meesha yaalla ma jiro sidaa macnaheeda waxa weeye qoladani dembigooda keliya loo halaagaye dhibaato kaloo meesha taalle lama arka oo qoladan iyo ilaah colaad kalea ka dhexaysay isku qorayan ahayn idinkuna allaad isku qola tihiin ood ku abtirsataan oo sidaad u socotaan ilmo ilaah baad noqonaysaan taa wax jira ma aha waayo ilaah khalqiga oo dhan isagaa abuuray addoommayna u yihiin bani aadam oo dhanna alle waa u siman yihiin ilaa cibaade ayaa lagu kala tegay oo keliya taqwa oo keliya lagu kala tegay haddii muttaqiin la wada noqdo alla waa u wada siman yihiin hadday caasigaroobaanna alla waa u wada siman yihiin cid alla cid kale ka xigtaa lama arko ilaa bitaqwa oo keli ayay kaga xigaan haddaba qolooyinka ambiyada loo diray isla markaana u dambaysadii la halaagay in la halaaga waxaa keenay ambiyadii loo diray warkeedii unbay diideen kutubtii loo soo dejiyay ku dhaqmi waayeen taasaa waxay keentay in la halaago hee idinku haddii aad caasigarowdaan oo qoladaa caasigarowday waddadoodii aad martaan in laidin halaagi waayaa maxaa keenaya akufaarukum khayrun min ulaa'ikum gaaladiinnan gaaladaa hore ma ka fiican yihiin maxaad ku dhaantaan mar haddaad gaalowdaan laba gaal ayaad tihiin mar haddaad laba gaal noqotaanna isku wadduu rabbi idin marinayaa cid cid ka xigtaana lama arko cid alla ku abtirsataana lama arko cid si gaar ahaaneed alla u xigsan kartaana lama arko keliya alla waxaa lagu xigsan karaya iimaan iyo taqwa labadaa ciddii isku darto allay xigtaa meel fiican ayuuna u ballanqaadu geynayaa taa ciddii laga waayaana ciddii horay looga waaye ayay lamid noqonayaa waana la halaagi waka tilka taa alquraa ee magaalooyinka ah ambiyadii rabbi uu ka soo qiseeyey qolooyinkii loo diray ambiyadaasuu ishaaraya rabbi subxaanahu wa tacaala tilka taa alquraa ee magaalooyinka ah naqusu waan ka sheekaynaynaa calayka dushaada min anbaa'ihaa wararkeeda ka wax min anbaa'ihaa waa nacti mancuudkii uu ka xadfan yahay shay-an min anbaa'ihaa qaar wararkeeda ka midaan kaaga sheekaynay wallaahi laqad jaa'athum qoladaa waxaa u timid rusuluhum rusushoodii ayaa u timid bilbayinaati xujooyin cadcad bay ola timid famaa kaanuu ma ayan noqonin liyu'minuu kuwa rumeeyey bimaa wixii kadabuu min qabl rususha intaamaahan rusul markay u timidna caasinimadii hore unbay ku sii wadaynay rusul warkeeda ma ayan dhegaysanin famaa kaanuu ma ayan noqonin liyu'minuu kuwa rumeeya bimaa wixii kadabuu ay beeniyeen min qablu rususha intayan u tegin kadaalika qoladaa sida qalbiga looga daboolay si lamida ayuu yadmacu llahu alla u dabooli calaa quluubi alkaafiriina waxa gaaloobay qalbigoodu dabooli wamaa wajadnaa ma aanan helin liaktharihim badigooda min cahdin wax ballana wain wajadnaa waxaan hellay akharahum badigooda lafaasiqiina faasiqiin inayihin ilaah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala qolooyinkaa la halaagay badigooda mu'minnimo iyo shukri iyo wanaag lagama helin wax ballan rabbi ballantii ay la galeen intaa illa dhan ma ayan oofinin oo bani aadamkay ilaah ballan ayuu ka qaaday sida suuradda dhexdeedaba aan ku mari doono caalamu darwaa la yidhaahdo ayuu rabbi bani aadam oo dhan intuu soo wada saaray ballan ka qaaday ballankuu ka qaadayna waxay ahayd alastu birabbikum balaa bay yidhaahdeen rabbi baad noo tahay sidaa macnaheedana waxa weeyaan adigaa nale addoomaan kuu nahay wax alla waxaadna amarta waa yeelayn wax alla waxaad diidana waan ka tegey ballankii sidaa ahaa ayay qaadeen ambiyuu rabbi soo raaciyey oo ballankii hore rabbi kuma uusan daynina ambiyo ballantii xusuusiso ayuu soo raaciyey ballankii hore iyo ambiyadii dambe oo lasoo diray labadaba waa diideen wax ballan oo ay lahaayeenna lama arko nimanku ballan ma ayan qaban jirin mar hadday ballantii ka baxeen faasiqiin bay noqdeen faasiqiinna in la halaago ayay ku fiican yihiin wamaa wajadnaa ma aanan helin liaktharihim wamaa wajadnaa ma aanan ogaanin liaktharihim badigooda inuu u sugan yahay min cahdin wax ballana wajadadoo lama mafcuul qaadanay min cahdin mafcuulul awalkii weeye mintana ay zaa'ida tahay liaktharihimna kii dambe wey wamaa wajadnaa ma aanan ogaanin liaktharihim badigooda inuu u sugan yahay min cahdin wax ballana wain wajadnaa waxaan ku ogaanay inta mukhafatu min athaqiila wain wajadnaa waxaan ku ogaanay akharahum badigooda lafaasiqiina daacada qaar ka baxaynay ahaayeen wallahu aclam sala allah wasalam